hosheeca cutubka siddeedaad buunka afkaaga saar cadowgu sidii gorgor buu u imanayaa guriga rabbiga maxaa yeelay dadku axdigaygay jebiyeen oo sharcigaygiina way ku xadgudbeen way ii qayshan doonaan iyagoo leh ilaahayow annagoo dadka israa'iil ahu waanu ku naqaan dadka israa'iil way iska xooreen wixii wanaagsanaa oo iyaga cadowgu waa eryan doonaa boqorray boqradeen laakiinse iyagu ma aha kuwa aan amray waxayna doorteen amiiro laakiinse anigu ma aan aqoonsan lacagtoodii iyo dahabkoodiiba ayay sanamyo ka samaysteen oo sidaa darteed ayaa loo baabbi'in doonaa samaariyey weyshaadii wuu diiday isagoo leh cadowyadii aad cadhadaydii aad bay ugu kululaatay iyaga ilaa goormeeyan karayn inay daahir noqdaan waayo xataa dadka israa'iil ayaa kanu ka yimid oo nin saanac ahu baa sameeyey oo ilaah ma aha hubaal weysha samaariya waa la burburin doonaa waayo waxay beertaan dabaysha oo dabaysha cirwareenta ah ayay soo goosan doonaan hadhuudh taagan ma leh baalkuna midho ma dhali doono oo hadduu dhalona shisheeyaa cuni doona dadka israa'iil waa la liqay oo haatan waxay quruumaha u dhex joogaan sidii weel aan la doonayn waayo iyagu waxay u kaceen dalka aashuur oo waa sidii dameer banjoog ah oo keligiis jooga reer efrayim waxay soo karaysteen kuwo caashaqa inkastoo ay quruumaha dhexdooda dad ka soo karaystaan haatan waan soo ururin doonaa iyaga oo waxay bilaabayaan inay la yaraadaan sabab ka kacday culaabtii uu boqorkii amiiradu iyaga saaray reer efrayim waxay badiyeen meelo allabari wayna ku dambaabeen oo sidaa daraaddeed meelaha allabarigu waxay iyaga u noqdeen wax iyaga dambaajiya inkastoo aan iyaga u qoraa kumayaalka amar ee sharcigayga haddana waxaa lagu tiriyaa sida wax qalaad oo kale oo weliba allabaryadii qurbaannadayda ahaana waxay ku allabaryaan hilib wayna iska cunaan laakiinse rabbigu iyaga ma aqbalo haatan wuu soo xusuusan doonaa xumaantoodii oo dembiyadoodiina wuu ciqaabi doonaa oo masar bay ku noqon doonaan waayo dadka israa'iil abuurahoodii way iloobeen oo waxay dhisteen daaro waaweyn dadka yuhuuddana magaalooyin deyr leh aad bay u badsadeen laakiinse anigu magaalooyinkooda ayaan dab ku soo dul dayn doonaa oo wuxuu wada gubi doonaa daarahooda waaweyn oo dhan